فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثك نيكو يا فرتناد إيان بلابنا إن شاء الله تعالى عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح أوكي حديثك وان ظل مرناه هيد معنيه سوى كسو علينا إن شاء الله تعالى حديثك وحديثك أفرتن يكوبات أم بكو أفرتنات waxaa xadiiska inoo werinaya abi muxamed can abi muxamedin oo ah cabdilaahi ibni camrin ibni alcaas radia allaahu canhu amba canhumaa ilaahay labadaa raaliha ka noqdo saxaabadii rasuulka hayan sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi saxaabigaasi qaala wuxuu dhahay rasuulullaahi rasuulka eebe sala allahu calayhi wasalam laa yu'minu iimaanka lagama helayo axadukum midkiin amba laa yu'minu rumayn maayo axadukum midkiin amba laa yu'minu iimaankiisu kaamil noqon maayo ma buuxayo axadukum midkiin xataa ilaa uu yakuuna ka ahaado hawaahu naftiisu waxay jeceshahay tabacan mid raacsan limaa shayga aan ji'tu la imid bihi isagaas wixii aan la imid shaygii aan la imid marka uu qofka muslimkii iimaankiisu wuxuu buuxsami uu raaco waxay naftiisu ay jeceshahay xadiiskaa wuxuu yihi imaamku xasanun wuxuu ku yimid dariiq xasana saxiixun iyo dariiq kaloo saxiixa ah rawaynaahu xadiiskaa waxaan ku warinay buu yidhi oon ka warinay fii kitaabi kitaabka alxujati alxuja loo yaqaano waxaana kaga dhex warinay buu yihi xadiiska kitaabkaas biisnaadin abtirsiin saxiixin sax ah oo ku abtirsanaysa nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam okay xadiiska macnihiisu waa kaas inta aan xadiiska u gelin waxaan bilaabaynaa sidii caadigeenu ahayd inaan siino cinwaan xadiiska xadiiska cinwaankiisa koowaad waxa weeye calaamat liimaan iimaan maxaa u calaamada inuu iimaan jiro uu qofkani mumin yahay calaamad maxaa u ah calaamat liimaan okay waa cinwaankeena koowaad insha allahu tacaala alcinwaan aلthaani cinwaanka labaad xadiiska aan siin karnaay waxa weeye oo xadiiska aada uga muuqata in aan oranno hawa almu'minu qofka mu'minka hawadiisu muqayadun biitibaaci rasuul hawa almu'minu qofka mu'minka hawadiisu waxay naftiisu jeceshahay waxay ku xidhan tahay inuu nebiga raaco sala allahu calayhi wasalam qofka siba hawuu leeyahy adduunka marka haddaad tihaahdid dee hawadiidaan iska raacay adoona nebigii ku xidhayn mu'minnimadaada dhibaata ku jirtaa marka hawadu waxay sax noqonaysaa muminka inay ku xidhan tahay maxaan dhahnay nebiga calayi sla slaam inuu raaco okay labadaas ciwaan ayaan xadiiska aan siinana insha allahu tacaala okay xadiiska saxaabiga inoo warinaya horey umaan soo arag insha allahu tacaala maanta ay noogu horeysa waxa weeyaan abi muxamed waa kunyadiisa abu muxamed maxay dhahay waa kunyadiisa waa inankii waa aabihii maxamed صxaabigu waxa weyaan waa cabdilaahi ibnu camrin ibnu lcaasin ibnu waail oo markaasi ka mid ahaa qabiilka dhahdo asuhami amba asahami labada loo akriya bifatxi siini wa damiha marka صaxaabigani waa cabdilaahi ibnu camrin ibnu lcaas ibnu waail asahami amba asuhami okay cabdilahi bn camr ibn lcaas waxa weeyaan waxaa dhalay axadu duhaati اlmuslimiina wاlcarab cabdillahi bin bilcas waxaa dhalay ninka lagu tilmaamo carab iyo muslimiin ninka ragga ugu ugu daahiyeysnaa daahiyaddu waxaa dhahdaa ugu intelligencena ayaa dhalay waxay dhahdaan duhaat اlcarabi arbaca marka carab laga hadlay maaha carabta iminka nool ya waa carabtii nebigu ka dhashay qurayshtii kasoo dhexbaxay duhaatulcarabi arbaca ragga carab ugu antiilijaasnaa afar bay ahaayeen wa adhaahum waxaana ugu afartaa ugu daahiyeysnaa camr bin caas ninka camr bin caas la idhaahdo camr bin caas radi allahu canhu baa yar ka yar dhalay ee xadiiskii inoo warinaya cabdullaahi saxaabigan camr bin caas ayaan buu hormaray cumar cumar oo amiir almu'miniin ah oo ummadda islaamka u taliya ayuu camar hormaray isagoo iska lugaynaya markaabuu eego wuxuu idhi wallaahi buu idhi ina haada arajula ninkani laa yajibu amba laa yanbaqii uma cutato an yamshiya cala alardi inuu dhulka dul socdo ilaa amiiran ilaa inuu madax ahaado maahan nin caadi ah maaha buuri nin caadi una maba ahayn baba markaa sida dadka maanta baasha iska xaasida raggaasi ma hayne ninku waa u- u qirayey markuu ninka kale alaabta uu ilaahay siiyey waa qirayey cumar bin khataabna muxuu markaa u qiray camr bin cas inuu yahay qof aan dhulka dul socon karin ilaa inuu ahaado amiir radia allaahu canhum jamiican okay marka camr bin cas maanta lama joogno waa ninkii mak- furay weeyaan een, eh, masar intelligencekiisa waxaa ka mid ah itaar waxaan iga sheegayaa marka uu masar furayey wuxuu watay afar kun oo ciidan ah wuxuuna furayaa wadan Rom- Roman- dowladii romaanku ay u haysato wadan muhiim masar waa muhiim had iyo jeer taariikhda islaam bini aadanka masar waa muhiim min marka laga soo bilaabo nebi idriis calayhi salaam ilaa iyo maanta masar waa muhiim taariikh kastoo isbedilaysa waxay iska bedeshaa masar hadday masari sidaa u badilanto islaamku u badilanto islaamku wuu kacayaa hadday masar saa noqotona islaamku wuu dumayaa marka masaaridu maaha meel caadi ah marka masar saaxiib buu la- uu tegi jiray aad buu u yaqaanay ciidankii masar furayey buu soo kaxaystay wuxuu soo mariyey urdun waxay ka soo baxeen falastiin marka ay falastiin socdaan een, oo weliba kaza ay soo galeen oo ay u soo dhow yihiin xuduuddii masar iyo falastiin markay u soo dhow yihiin ayuu cumar binu khadaab waraaqad u soo qoray waraaqad buu soo qoray cumar waraaqadii waxaa u keenay ninkii siday waraaqadan hadal khatara ku qoran dadka midna ma fahansano xaamilu risaala ninka risaalada wadaay ma furin waraaqada mana furi karayo waraaqada ammaano weyn ninka gaadhsiiye dadkani ciidanka uu watay afarta kunna midna ma garan karayo camr bin caas waraaqadii wuxuu ka yidhi ninkii waraaqada siday waraaqad baan kuu sidaa ee iga guddoon wuxuu yihi ii xaji agga intelligence waa halkaas weyaan waraaqada ii xaji cumar- ninkiina wuxuu ka idhahdaa war aniga waraaqada marka aad gaadhid meesha uu joogo camr bin alcaas risaalada gacanta ka rid baa laga yidhi risaalada iga guddoon mashquul baan ku ahay habeynta ciidanka isu waan furi doonaa waxa iga soo baxay ma garanay waraaqadan anna waxaan ku jiraa maaragtay ciidan habeyntiisii okay wuu soo waday wuxuu soo gaadhay meeshii xuduudda ahayd falastiin iyo masar markaa buu ciidankii weydiiyey dadkii dhulka deganaa hal dakhalnaa masar masar ma galnay waxay ku dhahdeen in yar baa ku hadhay bacdulfaraasikh yani dhowr kilomitr baa kaga hadhay uu socday wuxuu ihi hal dakhalnaa misr masar ma galnay waxay ka yidhahdeen dadkii deganaa saynaaga iyo dhulkaa degan ma- ma xuduudda waad joogtaa masar alaana anta fi masar waraaqadii buu dhibka yidhi ninkii ninkii markaa waraaqadii buu u dhiibay waraaqadda markaa maxaa ku qoran haddaad falas masar weli gelin ciidankayga iisoo celi haddaad weli aanad gelin ya haddaad masar aad weli cagta saarin waa- waa- waa- waa intelligence waa cabqariyatu lqaa'id markuu qofku leadership yahay waa hogaamiye wuxuu akhrinayaa caqliga cumar cumar waa nin jecel ciidankiisu inay khasaarin ciid- waa nin istaraatiiji akhrinaya kana istaraatiijiyad kaloo akhrinaya wuxuu ogyahay wadankan uu ku socdo markay ishelaan afartan kun iyo boqolaalka kun inay hor jabayaan uu ogyahay masar isagu kale camr bin bacas wuxuu ogyahay waxa hor jooga in waxba ahayn laakiin cumar wuxuu xisaabinaya tirada wuxuu leeyahay war afar kun masar bay furi karayaan afar kun caqli ma gasho afartan kun ha iga baabiin okay markuu masar galay iyo haddana waraaqad qoray khalaas masar baan ku jiraa wuxuu yidhi marka waraaqadii u akhriyey khiyaanana kuma jirto mogta waraaqadii u akhriyey haddaa masar gashay ciidanka sii wad weel ilaahay ha kula qabto haddaa laakiin masar aad gelin ciidanka iisoo celiy waa ma- madaxweyne islaamka ismac wa aطicna weyaan adeec madaxweynahaga weyaan okay meel ka mara ma jirto okay cumar binu khataab markaas ninkii waraaqad buu qoray risaalad kale uu qoray wuxuu yihi waan galay masar ciidankan haystana waa afar kun waxaan u baahanay madad gargaar baan u baahnay ii soo diro kale cumar binu khadaab waraaqadii baa u tagtay waa gal ninkii masar u gal laakiin madad buu kaga baahan yahay cumar binu khadaab ciidankii muslimiintu haysteen ee saxaabadii fursi bay ku maqan yihiin adduunkaa lagu kala maqan yahay madiine waxaa joogaan waa dumar iyo rag iyo- iyo ubad ragga raggii jihaad iyo dacwadii ku jireen ragga raggii ragga raggii ah ragga raggii jihaadkii ku jireen dacwadii ku jireen shaqay ku jireen iyo iyo khubaradii dila tilaysa cumar baa joogta marka cumar bnu khadaab miskiidkiibuu soo galay ninkii cumar wuxuu doonayaa madad afar nin buu miskiidkii ka arkay afar nin afar nin buu miskiidkii ka arkay oo raggii nebi maxamed uu ku tarbiyadayey sal l slam daar alarqam ibn abi arqam uu eegay fulaan ah, miqdaad oo qum fulaan ah, qum qum qum salaadda baan ka baxnay aqranka haleya guriga guriga tageen risaalad buu qoray ugu dhibay risaaladii socda fardiina kora raashinkiina qaata masar taga wayaa raggi waxay socdaanba markay masar soo galeen halkaa soo socdaan camr bin casarka iyuu qoslay wuxuu yihi waxaan soo socday iyo waxaan dalbaday hama is leedahay waraaqadii buu furay markaa uu akhriyay wuxuu yihi arsaltu ilayka ya camr arbacata rajulin kulu waaxidin minhum yusaawi alfa rajul Hmm? waxaan kuu soo diray afar ninoo nin walba uu u dhigmo kun nin miisaanku maaha markaa tirada maaha miisaanku waa maxay waa quality waa tayada waa rag la sameeyey weeyaan takwiin kala qaatay okay waa akhri waraaqadii khalaas iska- uu- cumar baa soo diray uu iska watay alxamdulilah masarna uu furay markii cumar binu khadaab uu weydiiyey masar ka waran wuxuu yihi hawaauhaa ayib hawadeedu wanaagsan tahay laa yajuucu fiiha insaan qof kuma gaajoodo lakiin maanta lagu gaajooda masar laa yajuucu fiiha insaan qofi kuma gaajoodo buu yihi laakiin wuxuu yihi shuyuukhuhaa duq- duquhooguna waa doqmo shabaabkooguna waa geesiyo khaatul khalaas okay oo shuyuukhda maxaa doqmo ka dhigay waxaa doqmo ka dhigay qofku markuu ku weynaado dulliga dhexdiisa dulli buu noqdaa laakiin markuu qofku dhasho waa geesi labaatan jir soddon jir waa geesi raggaa baa wax lagu bedelaa laakiin qofku hadduu afartan sii galo inaga daa wax ma soconaya waxaas walidaalika daariqa suweydaan sheekha dhada wuxuu dhahaa altaqyiir laa yumkinu fii xuduud alkhamsiina caaman konton sano qofku hadduu galo is- inuu isbedelaayey way adag tahay Way isbedeli karaa saas laakiin waa adag tahay qofku goor isbedeli karaa wuxuu konton ka yara waa bursantash waa boqolkiiba konton laakiin haddaad afartan ka yar tahay boqolkiiba toddobaatan baa haysataa soddon haddaad tahay boqolkiiba siddeetan labaatan haddaad tahay boqolkiiba boqol baa haysataa markaad labaatan tahay waa marka uu qofku ah dhag isbedelayo okay waxaan ku dheeranay Camr- camr bin alcaas waxaan u miranaa ninka saxaabiga ee xadiiska inoo wariyey ninka xadiiska inoo warinaya waxaan dhawa cabdullaahi ibnu camrin ibnu alcaas raggii waaweynaa buu ku jiray afartaha cabdillahi ibnu cumar wuxuu islaamay neb- aabbihii hortii in yar aabbihii odaygan geesiga saas isagaa kasoo ka hor islaamay waxyaalada cajiibkuu leeyahy waxaa ka mid ah ha islaamay aabbihii hortii isagii aabbihii waxaa u dhexeeya kow iyo toban sano aabbihii markaa kow iyo toban jir buu ku dhalay ah. waqiila talaata cashar sano marka halkaas waxaa ku jira raggii raggaa hore hore horey bay baasha u qabanayeen kow iyo toban baa isagii ilmihiisa u dhexeeya sano amba saddex iyo toban sano kow iyo toban jir maxaad u dhisiba caananidoogii caanihii uu garanayay soo cabiyo yaa iyo saacaddu soo hoyanayay iyo yaad ka ilaalinaysaa laakiin kow iyo toban mas-uuliyadda la qaadayo responsibility saddex iyo toban kow iyo toban baa u dhexsaarin marka ninkaasi eh, radia allahu canhu cabdillahi bin macaas hooyadii waxaa loo jira raa'ida iyadoo islan islaantay ahayd oo nebigu ammaani doono bint alxajaaj yaa dhada طبري وحوري رحمه الله مركو تاريخ كتاب كيس تاريخ وحوري نكم بو كشكينا عبد الله بن العلاس وحوري كان وحوها رجلا نن طويلا دير مركا درك لا ورميو يا غابنيدا معنيال بدن بيل حق ابن نفسه موت لكن درك غابنا ان سيريسين كو دادرنا ان اسكو قادين لكن لبدو وجران غاب كان وحو لو امانا دادر كان وحو لو امانا كان رجلا نن بوها طويلا دير كو عريضا بلادن cadiima saaqayn saaq waa xooga xoogiisu weyn yahay af jabuuti waxaan dhahnaa mooleeg yani yacni nin lugihiisu ay culus yihiin buuxaan bararsan yihiin buu ahaa abyada ra'si timacad walixyati garhkuna cad yahay garhkuna cad yahay madaxuna cad yahay waa da-dii halkaa waxaa ku jirta wa cumiya u indhabeelay fii aakhiri cumrihi gabagabada cumrigiisana وإن رب علي رضي الله عنه قتادة وحوري كان وحوها رجلا نين سمينا بورا وكان بورا بورا بورا كل حاجة بورا معنا واسكا في عتاب مركان قال رجي خطر كم ركبة بورنا كان رجلا سمينا نين بورا بوها عجيبة عريض البطن على الوين عريض البطن على الوين أيها وقال رسول الله رسولك وحوري نعم الرجل وحكونا أكثر مجرى نعم الرجل عبد الله يعني جعلك رسول- عبد الله نعم الرجل ويه لكن وحو كل راعيه لو كان يقوم بالليل هدو صلاة الليل كتك marka ah, waa critic baa ku jira laakiin waa critic sideenoo kale maha war silaatulinka doqodoqayo maha ila qofku wanaagyo badan buu le maha nicmo rajulu low maxaa horeeya wanaagiibaa horeeya dadka qaar baa biyaha maaragtay iminka biyaha biyaha way buuxaan biyaha iminka haddaa qof ka tiraahdo war weelkan ka waran koob- koobkan ka waran mid wuxuu koranayaa hee waa koob naaqusa biyo kuma jiraan in yar baa ku jirta waa dadka maaragtay murada badan sita halkuu kasoo ka dhaqaaqay intii maranayd dadka qaar baad koraysaa biyaha ka waran oo biyaha ku jira iska fiican kaana wuxuu ka dhaqaaqay dhankii positifka walidaalika dadka qaarkood biyaha inta maran ma arkaan inta inta maran bay arkaan inta buuxda ma arkaan bini aadam marka lagu weydiiyo hebel ka waran hadii lagu dhacdo oo tira hebel ha matala siduu sheekhu imika noo sheegay inuu gabadh walaashaya ama inuu soo iyo ama inantaadu soo doonaya rag baa la tasha tiri war gabar hebel ba ka war baa tiri wiilka dee muraada madow sita muxuu dhahayaa hebel ba haa Oo, mujrim waa kaasi weliga meel khayra kuma arag hadhaha mid kale wata hebel ka waran baad leedahay hebel haa alxamdulilah ninkaasi masjidka nala tukadaa salaada nala tukadaa khayrka u bixiyaa weliba ninkaasi taladana wuu- wuu tala fiicanya ninkaas waa arkay taan ka arkay laakiin wuxuu yaro leeyahay waa ka- la talaa la weydiiyey Ah, laba saddex baad sheegaysaa wanaagiisiina waa sheegtay dhibaatadiisa waa sheegtay marka dadku saasay u kala duwayen rasuulku muxuu ka yidhi nicma rajulu cabdullaahi low kaana yaquumu alleyl xadiiska rasuulku wuxuu ku yidhi nicma ahlulbeyt aqalka ra- wax ka wanaagsan reerkaa ma jiro ahlulbeyt cabdullaahi cabdullahi waayo waa saxaabiga wa abuu cabdillaahi wa abihi waa cabdulcaas wa ummu cabdillaahi reerkii waa la wada ammaanay marka nicma waa rasuulkaana sal slam ahlulbeyt cabdullaahi wa abuu cabdullaahi wa ummu cabdillah alxamdulilah oo mucaawiya radia allahu canhu oo isaguna ahaa ninkii cali cali dabadiye muslimiinta madaxa u noqday wuxuu u dhiibay wadanka ciraaq qeyb ka mid a kuufa kuufu madaxa uga dhigay ninka saxaabiga ah Ee, kadibna uu casilay isfahmi waayeen uu casilay wuxuu u dhiibay markaa waqi- ninka la idhaahdo muqiira muqiira ibnu shacb shucba saxaabiga kale waxyaalada cajiibka ku ahaa waxa weeye saxaabigan cabdillah bin caas wuxuu nabiga ka wariyey toddoba boqoloo حديث 700 حديث ومن المكثرين دي رجل حديث انت بدنا وري ابي هريره وحوري وح ايجا حديث بدنا مجري ورنت الا عبد الله بن عمرو لماذا بلوري وحوري كان يكتبه وانا لا اكتبه سقو قري جري انا قلنا ما قري جري سقو حفظ جري عبد- ابي هريره لكن سقو حسكو درسي صحابي قال حفظيه iyo qoris aad buu nabiga ugu qori jiray ilaa ay quraysh ku canaartay tiri war nabiga wax kasta ha ka qorin qur-aanka laga qoraa ka jooji xisaabta ka qorays maxaa yeelay nabigoo cadhaysan nabigoo faraxsan nabigoo reerkiisa soo diideen psychologicalmarisacologicale isagoo diiran buu nabigu soo baxay hadlayaa waad qoraysaa une wax kasta ha qorin Haa, way taasiiriyeen oo waa iska joojiyey buuri rasuulka wuxuu, ya rasuul allah waxaa laygula tiriyey in waxba kaa qorin aniguna waxaan jeclahay waxba inaan kaa qoro wuxuu rasuulku yidhi buuri uktub maa yakhruju min hunaa ila alxaq قر هلك وحا كسو بخا ابو الرسول افكيس وحا كسو بخا حق ام كسو وما ينطق عن الهوى هدان عرونيو يا هدان فرحسان هيبا وحي الهي بان يسحي دور هدان خلط قلو مركا قرب النبي صلى الله عليه وسلم uu ka yidhi marka wuxuu rasuulka todoba boqol buu ka wariyey taajirna wahaa xoolo badan leh xoolo badan badan badan badan leh ilaa xoolihiis waxay gaadheen qanaatiir muqandara wax dhahda marka xisaabta la dirta ay ka baxda weyaan wax la xisaabin karaa maaha marka waa waxa iminka ragga la dhahdo umdaafee rijaal acmaal ragga la dhahdo ya ayuu ku biiray waxaa la aabii buu ka dhaxlay dahab khaalis uu lahaa lacag dahab khaalis ah oo runa oo masriya ayuu haysan jiraadhe waxaa la yidhi oo kale sayid buu ahaa nin dee marka uu yimaado haybad leh caabidan uu ahaa ilaahay ka baqa bal wuxuu isu keenay daawo waa cilmi iyo muxuu isu keenay lacag xoolo sayidnimo hogaamiye saddex caabid ninka wiilka baasha yara helaaya cibaadada ku ku yar yaraadaaba ya ama ama cilmi ku yaraadaa eeg kasiira soom marka dambe soom badan كثير البكاء وأوهم بدن عنديس وأوهم بدن أيان قريب الدمعة لأن الموضوع كان بيطالبها إلى هذه الحسوسية يسوي عيسي أوكي وحور دنتي ولا سو خلاف سير بشي يسمى شو كور دنتي إيو iyo waqtiguu dhintay ba khilaaf badan baa ka jira radi allahu canhu axmed bin xambal wuxuu yidhi wuxuu dhintay saddex iyo lixdankii markii taariikhda nebigu ahayd hijradu ayuu dhintay masar buuna ku dhintay buu yidhi yaxya ibnu bakiirna wuxuu yidhi masar buu ku dhintay laakiin shan iyo lixdankii wax isku wax isku waafaqsan yihiin meesha ku dhintay laakiin wax isku qabsay saddex iyo lixdankiiyo iyo shan iyo lixdankii okay waqiila kayruhu waxaa yidhi muxuu ku dhintay daa'if oo masarba maaha waqiila maka maka ku dhintayna waa la yidhi waqiila waxaa kaloo layidhi wuxuu ku dhintay shaam markaas waxaa kutusaysaa inaanan meesha ku dhintay hamiid la siin jiray berigii hore qofka biniaadanka ah okay halkaa waxaan ka soo baxaynaa saxaabiga qiimiga badan leh radi allahu canhu xadiiskaan u imanaa insha allahu tacaala laba waqfaan sila taagaynaa insha allahu tacaala okay alwaqfatu اluulaa waxa weeyaan laa yu'minu axadukum xataa yakuuna laa yu'minu axadukum weya laa yu'minu axadukum ma sila taagaynaa laa yu'minu xadiisku muxuu sheegayaa يا لا يؤمن ايمان مجرى صباح ايمان مجرى اوكي علمد واحد هذين حديثات عن كسو ارت محاك محاي تحي. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اوكي لا يؤمن احدكم حتى لا يجعل هذا من ولده ووالده والناس اجمعين اوكي لا يؤمن من نفي الايمان مطلقا به قفكاس ايمان بملم يا mise waa iimaan kaamila male yaa lasku lasku qabsay qofkaasi iimaanba male miyaa mise iimaan buuxa ma laho okay culammadu waxay idhahdeen ma aha iimaan male mutlaqa maaha ee waxa weeyaan male iimaan kaamila iimaankii loo baahnaa male weeyaan okay waa laba waa labadaas qolada halka hore tiri laa yu'minu tiri khawaarijta ka mid a maaha ahlusunna muctasiladuna way ka agdhowdahay laakiin ahlu sunnu waxay dhahdeen maaha iimaan kaamila kaabaana raajixa laakiin qofku iimaankiisu had iyo jeer hadduu nebiga raaci waayo sala allahu calay wasalam waanuu imanaynaa goormuu iimaankiisu kaamil maahine uu nafyi bilaa iimaanba noqonaya iyada waanu imanayna insha allahu tacaala okay marka laa yu'minu axadukum buu rasuulku uri laa yu'minu axadukum ma huwa aliimaan iimaanku marka muxuu yahay wakhwaani fillah anakii markii aan soo macninay xadiiskeenni ugu horeysay labaad mal iimaan waanakii macnay iimaanku wax weeye atasdiiq waa rumayn weeyaan iimaanku maxaa ugu horeeya waa rumayn wamaa anta bimu'minin lana waxay ku jirtay suuratu suuraday ku jirtay suuratu yuusuf calayhi salaam oo ah markay ciyaalkii yacquub ay yacquub ka lahaayeen markay kasoo takhaluseen yuusuf wamaa anta namatihi aabbow بمؤمن مد نرميسانيا مؤمن بلغ استعماله وما انت بمصدق بوجان لما رميسان سيدي waxaan ku leenahay haba run sheegnay been been la cageynayna waa nabi waa loo sheegay wax soo sameeyeen laakiin been been la cageynayna waxa ku leeyahay lama rumaysan sida وما انت بمؤمن لنا اوكي بمصدق لنا ويا marka الايمان اولا ومحي والتصديق ايمانك ثانيا ومحي hadaa tiraadi waan rumeeyay ilaahay halka rumaysan qalbiga oo quraate iimaanka ma sax baa ما يصح معها إيمانك هو التصديق والإذعان بكوحيتا إيو إناد أقبشت إلهي كيمت واضرب بس إلهي باجرا وامد إلهي نبي بو يصدره كو إذعان وانا أقبلنا أوكي إذعان وانسكو دي بو إذعانكو صدح وامحي إيمانكو والقبول بكل ما جاء به وحكستو إسا كيمتين وإنان أقبلوا هذا هو الإيمان إيمانكو تصديق معها هذا هو إيمانكو هو تصديق dee dad badan oo ilaahay rumaysanoon iminka waxaa jirta waxa dhacdo markay gaaladu ka sheekeynayaan hebel waa mu'min hebelna waa waa mulxid waa atee waa bilaa diin marka matala culimmada falaga astronomiga qaar baa mu'min waxay rabtaa waxay rumaysan inuu ilaahay jiro inay quudi jirto laakiin maaha mu'min bimantiqi alqur'aan marka qur'aanka lagu eego maaha mu'min leanna muu rumin wuxuu ilaahay rumeeya lahaa amarkii ilaahayna ma wada qaadan subxaanahu wa tacaala marka okay laa yu'minu marka aan leenahay haddaba iimaanka loo jeeda waxa weyan waa iimaankaa saddex shay wata وإيمانك أهل السنة ما وقر في القلب وصدقه العمل وإن قلب يكو حصل إيمانك عمل كنا أقول نقضى محي محمود نقضى ترجمان أوكي سكة لو دقى علماء واحد هذا إيمانك ومحي وتصديق بالجنان وقلبك أو لغا رميو iyo afka oo lagaga hadlo iyo camalkii oo lagu sameeyo waa saddexdaa shay laa ilaaha ila allah afkaad ka leedahay qalbiga inaad ka tirahdeen wa ilaa laa ilaaha ila allah munaafiqiintu way yidhahdeen laakiin agga kama waran Ah, iyo kaaga way ka yidhahdeen munaafiqiintu xagga kama waran okay marka maxaa munaafiq iyo muminka udhexeeya muminku halkana uu ka leeyahay uuna samaynaya walidalika buu ilahay quraan ku yidhi wamin annaasi man yaquulu aamana billahi wabilyowmi alaakhiri wamaa hum ilahay baa yidhi, wamaa hum weliba ilaahay wuxuu yihi way ku imanayaanoo waxay waxay ku dhaaranayaan inay muuminiin yihiin idaa jaaka almunaafiquun waxay ku dhaaran annaka larasuulullah wallaahu yashhadu inahum lakaadibuun ilaahayna wuxuu mara ka yahay inay been sheegayaan bu ilahi subxana taala hadda afkii bay kale muuminiin baana marka iimaanku afka wan maahane waa inuu waxaa ka horeeya qalbigaa ka horeeya marka waa saddexda shay buu maraya iimaanku insha allahu tacaala okay iimaanka markaa noocaasiya ee saddexdaad ee saddexdaa meelood maraya waa iimaan asaas leh waa iimaan kobca oo kora iimaanka ahlu sunnuhu maxay dhahdaan iimaanku yaziidu wa yanqus yaziidu bimaada bitaacaat wa yanqus bimaada bilmacaasi okay daacaduna wuu ku ziyaadaa iimaanku macsina ku naaqusbaa laakiin muctasilada iyo khawarij waxay dhahdeen iimaanku ma biyo rabbanu baa la helaa وهذا يناقض القرآن القرآن كما دي ذهب إلهي بارك سبحانه وتعالى ليزدادوا معولي إيمانا إيمانا مع إيمان وجثة بركة إيمانك هو بيريا ما دام إيمان بيريا عكس ما فهمنا أو وناقص ما هذو بيري وهي وناقص ما أوكي تاسي ونصوصتي واقع أنا محاك أرغني إنه دو إيمانك بيرو هذا بس كارك بدي هذا مركو إيمانك وكعسن يهي واحد أركيسا هذا هو مرقاصا هي أنت كافر ددنا صباح وكواتك بس كذا سبحانه آه، maad ka cada ah, dhabarka ah, war ruuxa maxaa ku haya shaydaankii waa dhan ku jiidanaya marka naftii baa laga adkaaday marka iimaanku marka waa maxay iimaanka si kale oo falsafi aan inagu sheegayaan iimaanku waxa weeyaan waa siraacun bayna aljasadi waruux iimaanka waxaa isdiriraya jirhkiiyo iyo ruuxdii jirhku halkuu inoo jiidaya dhulka dhulku jirhku halkuu ka yimid dhulkuu ka yimid okay shahwadu waa dhulka dee dhulkuu kuu jiidayaa iska seexo iska seexadha waa tukane waa dhulki wax kaale yaa gabadha halkan socota la soco oo tafahega eeg mooleega eeg dhinaca kale eeg sii jeedki soo jeed waxa kule waa jirkii waa kule waa siraac okay waxa kule cuntada markaa meel geshidood digaag yaroo cajiiba lagu soo dhigo dhagdhagdhago saliidoo malabo maxayo lagu soo bina soo dhigana inaa isweydii wey horta ma xalaal baan isma xaaraan دم بالكم معانا سلو سكري يا كالي واجركي وحا كالي لا تسأل عن الحلال يا أخي ألبت كورتا الله ضواب ملب بكوريا اللي وحا كلها اللي وبحي واجركي روح دي سؤالك اللي كو كان ساعة روح دي كو سرق هذه ساعة وحي كالي هذه الروح دو ما خلقت هنا حق اللي قوم أبورين خلقت للآخرة إن إله تطلقوا أبوري صراع جركي إن إيو كدحي الروح دي إنا إيالا هذا إيمان هدي لقاء كهذا جركي إنا كفر غانو بدرين هدي لقاء كهذا روح دي إنا حقانو كعينا قال لي مدين haddii ruuxdeenu adkaatana maxaan u kacaynaa iimaankii kor baan u kacaynaa marka waa inaan la socotin qof kastina waa laisku dhexaysaa nin aan laisku dhexaysani ma jiro nebi maxamedun baa laisku dhexaysan nebi maxamed muxuu yiri sal slam kulligiinu shaydaan baad leedihiin buuli markaa bay caasha tiri xataa anta yaa rasuul allah xataa adiga ma lasu kaa dhexaysaa ma shaydaan baa leedahay xataa ana buuli laakiin acanani allah ilahay baa i gargaaraho waan islaamiyey buuhi anigu waan waan islaamiye keygii buli markaa wuxuu wax kale ima sheegay khayrun bii sheega ila waa laysoo diray haduu inaga shaqeeye haddii markan islaamiye uu ila shaqeeyaaba waxba wax kale ima sheego radi allahu sala allahu calayhi wasalam okay marka taasi waa intaa laa yu'minu axadukum to waxa weeyaan iimaanku waa waxaa kordhaya marka mustaxabaadka maarata diintu waa laba soo maha waa waajib iyo iyo mustaxabaad haddaad waajibka ka tagtid iyo haddaad mustaxbaad ka tagtid iimaanku muxuu noqonayaa ayaan mika garanaa maxaa muxuu yidhi rasuulku laa yu'minu axadukum xataa yakuuna hawaahu tabacan lima ji'tu bihi cajiib ilaa uu hawadiisu noqoto mid raacsan waxaan la imid nebigu markaa muxuu la yimiday saddex shay buu la yimiday wuxuu la yimiday iimaan iyo cibaado iyo dhaqan mucaamalaad si kale aan u dhageynaa rasuulku wuxuu la yimiday wax in la rumeeyo ah wax waajiba in la sameeyo iyo wax sunna in la sameeyo okay wax xaaraana iyo wax makruuha okay iminka waajibku la yimid waxaa kamid salaada hadday hawadaadu salaada jeclaan weydo iimaankaaga waa sifir laakiin hadday hawadaadu jeclaan weydo salaatu duxaa ka waran waa sunna salaatu duxuma markaa taasi iimaankii ma naaqis baa ma naaqis maaha mid duxada ilaahay u furaa midna wuxuu u furaa leylka qof baa duxada tukan ilaa ilaa dhimanaya duxba tukanayba iimaankiisu ka- ka- ka- naaqis maaha liannu wuxuu wax kaluu sameeyaa maandhagi hore sheegnay mid baa loo furaa akhrista qur-aanka midna waxaa loo furaa rabada soonka sunnaha qur-aanka waa in xun laga akhriya laakiin mid buu qur-aanku u furan yahay kitaabka un haysto dhow carabku ku daalay qur-aanka macaan ku jira midna siniin kasta iyo khamiis kasta arkiyo hebeba waan soomanahay daan ba ku ahayn soonkaa loo furay okay marka haddaad tirahdid hebel ma sooma sunnaha no laakiin hebel ramadaanka ma soomo ka waran ramadaanka ma soomo bila bilaa cudurdaar bilaa cudurdaar ma soomo okay iimaankiisu kaasi waa ma jiro kaasi iimaankiisu ilaahay qur-aankiisa muxuu kuyidhi u firsaya laba qol noga horay gaalada iyo munaafiqiinta say nebiga ku yihiin ilaahay gaalada wuxuu yidhi falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum laba nin baa isdirari oo colloobi ambase laba reer baa iscolloobi amba laba ummadood baa colloobi halkee loo laami oo noqon doona meeshii lagu kala baxayay halkee lagu laami diinta ilaahay ilaahay muxuu leeyahy falaa warabbika falaa ma dhici karto warabbika nebi moxamedow ilaahagaan ku dhaartee laa yu'minuun iimaan male ilaa ay adiga kaa dhigtaan xaakim kuu soo noqdaan wixii dhex maraya oo dhan okay dadka maanta dhahaya diinta islaamka wax laysku xakumi karaya qarniga koo iyo labaatanaad maaha haddana waxaan kornayna aniga magacayga cali bana muslim baan nahay adeer ma- adeer waad gaalowdahe waxba diintaas ku dhajirin diintaas ku xambaarin adeer waxba isku xambaarin markaad tiri diinta islaamku qarniga hore laiskuma xakumi karayo falaa warabbika maxaa ku haysataa laa yu'minuun laa yu'minuun waman lam yaxkum bima anzala allah okay qofku waxaa dhici karta inuu dhahdo war waan cabsoonayaa gaaladan ka cabsoonaya isku xakumi karaya taasi xogka ku leeyahay kaas gaal maaha hadduu dhahdo qofku maya wallaahi waan isku xukumi lahayn hee dadkii baan diyaarhayno waa dadkaan diyaarana waa problem bale laakiin hadduu ku dhahdo diintu maxay sheegaysaa diinta sheegaysaa islaamka ah inna lillahi qarnigii labaatanaad baa ka sheegaysa labaatanaad kaasi diinta in lagu xamaara ma memi hebel waa iska islaame gaalada waa yara socdaa mahna tirahdid qofku hadduu waxaa ku hadlo wuu gaaloob ta kale xataa islaamnimada iyo gaalnimada ma- magac baa ma john iyo maxamed baa dadkiin waxbaasan john iyo maxamed اوكي الخوف من التكفير اصبحت الخوف من الكفر قفك اناد جالس وحران لكن هدو هدو قالوا بنا اناد قالوا ويد بحرانا نين كل دينتي كوم جيرانو او تلفزيونك سو غلايا او كلانو وان كبخ اسلامنimada اسلامنimada حاجه نبي محمد حوشه اودي عرب وبادي واي سومالي ساتر راضي مكديسانو ها يا دغيسي او لكن ده انا انا عليا يا انا جامعه انا كل دي ساعه كل وي وانا علي آه، حمر وكل شيء رئيس وكل شيء yuhuuddu ku dhashay walaa ku dhashay ku dhashay muslim- islaamku ma- ma- ma kaarba ma bitaaqa ma aha bitaaqa lala soo baxa islaamku islaamku waa intimaa waa abtirsiin islaamku waa ictizaaz waa lagu faanaa waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin islaamka dadka u baahan waa lagu faana islaamka okay sidii islaamka loo caayey loo caayey baan wada furin imika imika trump islaamka u caaya mogta okay dadkii oo dhan baa wada banaan baxaya oo ka ashkar ruuyada aeroportadii lagu tukanaya soomaalidana aqaladii wada hoos galeen ilaahow hareerahayaga war fulanimadan ummadda halkee uga imatay hareerahayagadu waa maxay yaa akhi anta muslim casiizaa tahay kariim baa tahay waxba ha samayn kariim ma samaynaysid qof ma dilaysid khamri ma dad ma leynaysid waxaasoo dhan ka horjeeda irhaab terrorism waan ka horjeednaa daacish waan ka horjeednaa kullu shay laakiin ana muslim yaa akhi أنا مسلم بأنا لا أخاف دينتي ما غار بقرية وركضوا دونت ما حكروا دماني ما حكروا دماني أه وقرن دين تودي إمام الدودي إسلام كوجيو مركنوا كلام ولا ثقة طبعا أنا وح- كيف قلت هذه عمتك قد هديته ولا ثقتي بعمدها بحاله من من يستطيع يقرأ هذا دينك يا أخي في الله ما ما عن طريق اسمه هاجس marka ummadihii oo dhan baa mataarada jooga dadkii mas-uuliyiinta celinayay ya waxaa soo sii daayay afar qof oo tiri madaarka oo tiri adeer dadka ha celin ha ku celin soo sii daa adeer haddii kale kama tagana madaarka waa la soo sii daayay waa iska soo baxay la dhihi. waxaa lagu tukanaa aswaaqda caalamiga dadkii gaalada dhan ku- maxay tiri islaantii weyneyd ee wasiirka kaan jirtay een, Al- albert yani yani waa yuhuud baa lagu leeyahay laakiin biniaadamka waxa ku jira biniaadam waxay tiri haddii muslimiinta la dhibo beritoole waxaan declaration ka bixinaya inaan muslim nahay ilaahay ahdeeyey subxaana wa tacaala aan u ducaynana an yahdiha allahu ila alislaam laakiin waa sharaf wey in tiraahdo waan islaamiba okay hollywood na- ninkii ugu khatarsanaa aflaanta ugu khatarsanaa wuxuu yidhi waan islaami Michael. gabadhii fanaanadii waxay tiri waan islaami Ah? maxaa dhacay nabi waxaan okay aniga marka hadafkaan uga jeedo meesha wax weeyaan inaan falaa warabbika hadduu qofku diinta islaamka diido islaan maa qofku qur-aanka inoo sheegay laa yuuminudaasi waa- waxay noqonaysaa waa- waa- waad gaabade waxaa kaloo ka mid ah wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluh an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri hadduu ilaahay wax gooyo amba rasuulku wax gooyo ma doorashaan leenahay okay qofka doorasho yeesha ka waran qofka doorasho yeesha dhahda wallahi anigu islaamku wuxuu igu amray inaan labistoon xijaab xidho laakiin ma doonayo xijaabka Waa kalaas, khiyaar bay yeelatay wama kaana uma cuntataa ba ladhihi laakiin hadday tirahdo ma xidhan karayo waan cabsoonaya waan gaajoonaya waxaas waa goonayaan laakiin hadday tirahdo ma xidhanayo khiyaar ma leya waa iimaankii ee gaaladu ilahay ka waa la hadlaya munaafiqiintiina ilahay muxuu yihi dalika biannahum karihuu maa anzala allahu faaxbata acmaalahum qofku hadduu naca ka war wuxuu ilahay soo dejiyay hadduu nacba karihuu maa anzala allah wixii ilaahay soo dejiyay buu nacaya wa ya akhi xijaabkii iyo waxaan iyo yaa qaadan kara maanta okay war baasha khamriga iska daayda un baa la hayaaye yaa dayn karaya hadduu qof raad ka waran karihuu wuxuu ilaahay nac soo dejiyado war ya akhi shan waqti uu noqnoqo tan baa tiri datay maxay tahay? soomaalida gaalowd maxay tahay? waxa ku qori jirtay maxaa la jirtay ayaan waxay tiri waxaan islaam ku nacay shan jeer unbaa sii socon waa- waa- waa- horumar looma gaari bay tiri roje gaaruudin wuxuu yihi filosof farsina islaamka waxaan kusoo galay buhi salaada ka fijaca quruxdeeda hada jaa ila alislaam waa filosof maaha qof la waalay sideetan sano wuxuun baarhayey waa ninka yidhi toban saacadood buu wax akhriyaa waa ninka gaadhay inuu jaamicadda moscow doctoraa ka helo oo jarmalka ka helo oo france uu ka helo serbon oo jaamicadda lyon ka helo intaasoo doctora afar isku haystay iyaa islaamka yimid oo muxuu- waxa i cajibiyey islaamka muxuu yihi waa salaada iyadna waxay tiri wax islaamka u nacay waa salaada إلهي محول مركا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله محول مركا فأحبط أعمالهم أوكي آيات قال الإلهي حكوري ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وحي نعيم بويري إلهي محول سبحانه وتعالى وحي راعين وحي إلهي كعلون يوم راعين وحان سمعنا وحي إلهي كعلون يوم weliba raallimadiisiina waan nacaynaa markaa maan leenahay muslimiin baan nahay faaxbata acmaalahum billahi subxana tacaala okay waa laba qolo munaafiqiinta ilahay saas uga warramay kaafiriin saas uga warramay laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhii xataa yakuuna hawaahu tabcata arrinta labaadi waxa weeye hadduu qofku wixii sunna a diido diidama hadduu samayn kari waayo isagoon diidanayn diidmada waa gooni uu samayn waayo iimaankiisu waa sa kaamil lianna ila- rasuulku wuxuu yihi sal slam ninkii yidhi shanta umaa tukanay ramadaanka umaa soomi muxuu ka yidhi ninkaasi waa aljanno shantii waqti unbuu tukadaa ramadaankiina uu soomaa xashkana uu tagay sakadiina uu bixiyey wax kale kuma darin waa ahlujanna udhe laakiin hadduu qofku diido wayaan ta laga hadlaya waa hadduu diido weyaan. uu yidhahda okay ikhwaanii fillah xadiiska waxaa inoogu jira xadiisku wuxuu yihi sheekheenu sheekheenu muxuu yihi xadiiska waa xasanu saxiix soomaan rawaynaahu fi kitaabi rawaynaahu fi kitaabi muxuu yihi alxuja soo maaha kitaabkan alxuja ibnu rajab alxambali markuu macalinayo kitaabka xadiiska arbaciinka markuu macalinayo aad buu u diiday wuxuu yihi war kitaabka alxuja dhahdo kitaabka alxuja dhahdo ma aha kitaab masdara maaha kitaabtii loogu noqday cisaanta waxaa qoray buu ihi sheekh la dhahdo abulfatx nasri ibn ibraahim almaqdasi shaafici oo faqiihoo zaahidoo caabido oo reer dimashik ahaa ayaa qoray laakiin kitaabka markuu sheekh qorayay alxujatu calaa taariki lmaxajati buu ka qoray wuxuu u keenayay waa argima alxuja maxay dhahaa xujadu waa maxay waa argima waa daliil waxay daliil u tahay qofka diinta ka taga wixii lagu lagu argima loo keenay adilo loo keenay weyaan okay xadiis ma hadee ma aha kutubta xadiiska muxuu u yihi sheekhu rawaynaahu fi kitaabi lxuja waa lagu haystaa halka sheekheena okay ma fahamtay halkaa waa lagu haystaa lianna ma oran rawaahu bukhaari tabaraani tabari muslim axmed no oday aan xadiisaas laga warin buu noo sheegay marka isaga lagama hagga waa lagu haystaa wadaadkeena raximahullah waxaa kaloo lagu haystaa sheekheena xadiisku waa saxiix isna waa lagu haystaa. xadiisku saxiix maaha laakiin sidii kii hore waa iniigu sheegay xadiisku waa saxiixun fii matnihi matnigiisa wada sax marka imaamku xadiis wuxuu inoo keenay matnigiisu sax yahay laakiin sanadkiisu haziil yahay daciif yahay ayuu inoo keenay insha allahu tacaala halkaasi waxaan kaga soo baxnay xadiiskii koo iyo afartanaad yaan halkaa aan ku dhamaynay waxaan bilaabaynaa xadiiskeenii labiyo afartanaad macnihiisaan dulmaranaa insha allahu tacaala okay xadiiskan eh, labiyo afartanaad waa xadiiska ugu dambeeyey ee kitaabkan aan isla isla isla soo daraaseynay wax ku dhow sanad iyo eh, lix bilood insha allahu tacaala marka een, waxaa laga yaabaa inaan inaan eh, iminka xadiiska aan dee isbuuca soo socda aan insha allahu tacaala aan gabagabayno macnihiisa laakiin waxaan kasii maraynaa mat- sanadkii maxaan dhahaa in- laqbayntiisa can anasin waa xadiiskii afartan iyo laba ah amba labiyo afartanaad waana xadiiskii ugu dambeeyey ee kitaabkan insha allahu tacaala waxa waxa weeyaan xay- marka la leeyahay xadiis arbaciin lagu leeyahay isagoo qul xadiis arbaciin ma jiro waxaa jira ilaa iyo toban kitaab oo kale jiro xadiis arbaciin dhahdo marka xa- imaamkan xadiis baa jirana qofkii afartan xadiis xafida oo nebigu uu yidhi sal slam yani u bishaaranaya janno iyo wanaag marka taasuu ka dhaqaaqayay sheekhani kaasoo xadiiska xasan ibn daciif dhahdo dee waxaa jira matalan arbaciin fi lxaja fi lxaj rag ururiyown afartan xadiis xajka kusoo arooray waxaa jira rag ururiyey arbaciin fi fadli shaam shaam fadliga ku- wixii kusoo aroray oo afartan ah rag ururiyaa jira arbaciin fi fi fi fi fi fadaa'ili abibakar wixii abubakar kusoo aroray fadli ah afartan xadiisa rag ururiyaa jira rag baa ururiyey oo maaragtay fi fadaa'il acmaal ururiyaa jirta marka xadiisaanta waa jira inaan dhalinyaro oo maaragtay reer jabuutiyana maraan xanuusnaa oon aan xidhnaan jiray wixii kale afartan xadiisuu ururiyey oo isaguna alxamdulillah u daawen dhalinyaraya ah marka uuna sharxayna markaasuu ku qoray ar- arbacuuna xadiisan fi fadli shabaab fadliga dhalinyaradu ay leeyihiin ya afartan xadiisoo kusoo aroortay markaa baan kuuri jazaaka allah khayr wallahi ijtahadta waa dadaashay marka waxay tahay nosasha inay noo furan tahay in anaguna arbacuuna xadiis qorno dhalinyaro ah waa la qori kara arbacuuna xadiisan xadiisaanta un badan noolaanoo kuwa cajiibka un badan sa ururiyo muslimiinta ka faysan hoosoo muxuu imika imaamku sameeyey oo inoo ururiyo cinwaanna oo inoo sameeyo laakiin kitaabkii muxuu noqday kitaab mubaaraka oo barakaysan buu noqday can anasin anas radi allaahu canhu waxa uu yidhi ilaahay raalli ka noqday qaala wuxuu dhahay samictu waxaan ka maqlay rasuulullaahi rasuulallaahi rasuulka ebe sal ll ly slam yaquulu isagoo dhahayaan maqlay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu dhahay jala wacala marka xadiiska haddaa halkaa karti maxay muxuu yahay alqudsiyu waa kaas ilaahay wuxuu yidhi yabna aadama ina aadanow innaka adigu waa khitaab ilaahay baa inala hadlaya innaka adigu maa dacawtanii inta aad i baridid inta aad i barididun aad i i tuugtid wa rajawtanii i rajaysideed iga sugaysid raja-un qafartu laka waan kugu dambi dhaafi inta aad i baryaysid ya eed i rajaynaysid un intaa ma ma adala socdaa waan waa maclin doonaa anna maxaa yeelay ilahi wuxuu ihi qafartu laka subxaana allah waan kuu dhaafi dembiga calaa maa kaana minka wax waloo adiga kaa dhacay oo dhan waan dhaafi calaa maa kaana minka laa tandur waxay dhahaan- culimadu waxay dhahdeen laa tandur ilaa cadamati dunuub walaakin undur ilaa cadamati alghafaar weynaanta dembiga ha eegin Eh, maxaad eegtaa weynaanta ghafaarka eeg subxaana wa tacaala okay ilaahay muxuu yidhi kafartu waan dhaafi laka adiga calaa maa kaana minka wax kastoo kaa dhacay walaa ubaali umana aabbayeelayo laa xawla walaa quwata wixii kaa dhacay uma aabbayeelayo yabna aadam buu ilaah yidhi ina aadanow low balaqat hadday gaadho dunuubuka dembiyadaadu hadday gaadhaan waa jamcu dembin canaana asamaa hadday gaadhaan daruurta intay kacdo dembigaagu hadday cirka gaadhaan canaanta qaar waxay ku macneeyeen daruurta qaar waxay ku macneeyeen ufuq meesha ugu dambaysa ishaadu gaadhayso hadday gaadhaan dembigow hee summa kadibna istakfartanii aad ii soo noqotid oo tidhaahdid astakfirullah ilaahay baan u soo laabmay aad tidhaahdid hee kafartu laka waan kuu dhaafi ya ilaaha baan leenahay subxaana wa tacaala marka ilaahay wuxuu ihi waan kuu dhaafi wuu sii socdaa ilaahay yabna aadam ina aadanow hee innaka adigu low haddaad ataytani ii imatid ii imatid biquraabi alardi ay bimil'i alardi dhulka oo buuxa oo maxay ah khataayaa dembiya dhulkaa soo buuxisoo dembiya haddaad ii imatid oo summa kadibna laqiitanii ila kulantid ood ii toobad keentid yaa allah iga dhaaf tirahdid laa tushriku aad faqad shardigaaba ku xidhay aad ii shari- shariig yeelen bi aniga shay-an shayna aad ii shariig yeelen oo dhulku dembiyaad samaysa haddaa dhulku intuu leeyahay maaha dhulku maxa laga hadlaya oo taawo ah waxaa laga hadlaya kownkoo dhan oo oo dembiyaad samaysay waad ii imatay faqad maxaad lahayn mushrig ma tihid alxamdu lilah laataytuka anna waan kuu imani oo maxaad ii keeni biquraabihaa dhulkuu buuxo maqfiratan dembi dhaafa dhulka uu buuxo dembi dhaafa miskiin sagaal iyo sagaashan buu dilo wadaad buu u tagay waacida wadaadadu waa laba waa- waa waa wadaad dadka uxadiisa iyo waacid faqiiha kani wuxuu ahaa muxadis ma daaci buu ahaa laakiin faqiih maahayn yaa sheekh eh, qataltu tiscan wa tisciina sagaashan iyo sagaal baan dilay buu hi hal lii min tawba odaygii miskiinkii sagaal iyo sagaashan madaxay qarxisay ma sagaal iyo sagaashan baad dishay haa lay- laa aclamu laka tawbaka kuma ogaanu towbad waa wax weyn qof qof qofkaabaad lagu yidhi man qatala mu'mina mutacamidan fajazaؤuhu jahannam fama baaluka tisca wa tisciin laakiin miskiin inkisaarayo sidaa dowladaha bilaa bilaa bilaa maamulka ah ee maaragtay markay soomaaliya sida ka dhacdo kale iyo suuriya iyo ciraaq iyo yeman iyo ku dhashay oo dhiiguun arkayo hysteria ku dhacday hysteria sooma naqaano hysteris baa ku dhacayoo inuu dhiig arku waxlaayo unbuu doonayaa laakiin jirki ruuxdii baa soo kacdo oo jirkii ka adkaatay hysterigii buu ka soo toosay war waxaan ka baxa buu yidhi ilaahay u noqo wuxuu u yimid dee wadaad booriska dul fadhiya wuxuu yidhi alla waryaahe ummaddaa baan ku dhex jiray wuxuun gowracaysay waan ka soo noqday ka waran albaab buu u furila wuxuu ka yidhi laa aclamu laka tawba muxuu yidhi dee haddee tawba ma- ma cadaab baan galayaa haa sina u dilay dee miskiin wadaad booriska dul fadhiya miskiinkanoo booranoo fadhiya ma dagaal ma garan uu raaciyo uun qoortii buu roociyey buu isla fa uu ku boqoleeyey haddana naftii baa soo kacday iimaanka kacaya uu socdo wadaad buu u tagay laakiin caalima oo faqiiha nafsigana yaqaana waaqicana yaqaana ilaahina yaqaana caalima daaciya wuxuu ihi, sheekhow boqol baan dilay isaga boqol buu sheegay hal iyo min tooba qaala nacam toobada leedahay albaabka toobada yaa haya isaga haya adigaa kuu dhiiba adiga haddii anaka noo dhiibi lahaa ha, ilaa ana baad oran lahayd waxaa koo dhacda todonkii laakiin laysa laka hada hada biyadi illah muxuu dhe way kuu furan tahay okay maxaa sameeya bur bas shart baa waa magaaladan iska tag magaaladan degan tahay iska tag magaaladaa kale u guur okay ma ma maxaad hada kale u guur toobad way u furan tahay maaha marka muxuu og yahay magaaladan uu degan yahay steria waa meel dadka lagu laayo wixii buu dib u arkay dad baa jira baasha cabba oo mudmin ku gaadhay khamriga mudmin ku gaadhay masaajidii soo galaan afar sano shan sano dacwaduu raaci diin buu ka shaqaynay ayaanunbuu yaro tagay meeshii lagu yaro kabanayo uu arkay una uu kabanu uu ku noqon deeto qofku marka maxaa qofka ku waajiba takhyiiru lbiia dha takhyiiru bia waa inaad biada bedeshid mia fil mia boqol kiiba boqol muxuu markaa ka yidhi magaaladan ka tag hogeen tagaa magaaladaa kale maxaa yeelay magaaladaa kale dad fiican baa jira tanna magaaladan dad xun baa jira iska guur magaalada dadka xun fadhiyaan okay buu yidhi, qaraarkii buu qaatay ila waa rubba ka tahay uu guuray dhexdaa markuu bartamii socdo iyo malagii u yimid uu nafta ka qaaday waa ogta xadiiska markuu nafta ka qaadayay labadii malag baad u wada imatay malaa'ikatuljanna iyo malaa'ikatul cadaab midna ilaahay uma sheegine qolada jannada baa toobadii la tusay waa dhanka waa la aqbali doona beren qoladii cadaabtuna liiskii hore iska haystaan kani anagu noo qoran yahay labadii baa iskugu imatay okay qabo waar annakaa dilayna iyo annakaa dilayna adeer may annakaa weyaan ninkuu noo qoran yahay annakana naloo soo dhiibay ilaahay cashar buu noo dhigay watahay malag baa loo soo diray kala xakuma malagii baa ku dhahay dhegeysta waa ninkani qorada qaadaysa wax weeyaan meeshii uu ka soo baxay hadduu u dhow yahay waxaa qaadaya ahlu naarki malaa'ikatu naar meesha uu tegaya hadduu u dhow yana maxaa qaadaya malaa'ikatu ljanna way xisaabiyeen baadhi mitir baa la qaatay eg waa malaa'igta ilaahay dhag dhag intaa buu u dhow yahay maarata taako iyo u dhow yahay magaaladu ku socday ilaa sidqi baa ahayd qoladii naarta waxa laga yidhi la laama bogaantiina iska socda anna ka qaadanayna qoladii jannada qaadatay ninkaasi markaa muxuu ilaahay siiyey maxaa loogu bedelay biquraabiha maxay makhfiratan xadiiskaasina waa tirmidi oo wariyay waana xadiis xasana oo saxiixa in sha allahu tacaala wajazaakum allahu khayra wsala allah calaa muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin